waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee reediyo muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid a gudoomiyaha aqalka sare oo soo dhoweeyey tallaabadii golaha wasiirada ay uga laabteen go'aankii ururka oon alif loogu tilmaamay argagixiso maamulka deegaanka gubadley oo gudoomiyaha gobolka banaadir ka codsaday iskuulla wax lagu baro carruurta si looga badbaadiyo isticmaalka maandooriyaha gudoomiyaha gobolka hiiraan oo shir guddoomiyey kulan looga hadlayay amniga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada burkina faso oo xidhay madaxweynihii dalkaas waa habeennimo isniina talaadan ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay labaatan iyo afarta bisha koowaad sannadda labada kun laba iyo labaatan haatanna kusoo dhowaada warkii oo fidsan gudoomiyaha aqalka sare ayaa soo dhoweeyey tallaabadii golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ay uga laabteen go-aankii ururka oon alif loogu tilmaamay argagixiso cabdixaashi cabdulaahi ayaa ka mahad celiyey arrintaasi
bismillaahi raxmaan raxiim maanta halkan uma fadhiyo inaan khudbad dheer jeediyo ama war dheer waxaa keliya aan rabaa inaan hal eray oon aada iyo aada ugu faraxsanahay oo shalay ka soo baxay go-aan shalay ka soo baxay xukuumadda xilgaarsiinta ee uu madaxda ka yahay mudane prime minister rooble go-aan ay gaareen oo ahaa dembi hore u dhacay oo dowladdii soomaaliya ee farmaajo madaxda ka ahaa ay geysatay oo ahaa in la dhiibo cabdikariim muuse qalbi dhagax loo dhiibo dal shisheeya isagoo wax dembi ah uu galay ayna jirin dalkiisana haddii uu dembi galay ay ahayd in lagu xukumo dalkiisa loo gudbiyey dal shisheeye iyo tii labaadoo ahayd in jabhadda onalef oo gobonnimo doona oo muddo dheer usoo halgamaysay xoreynta dadka soomaaliyeed ee la haysto iyo midayntii soomaaliya oo ay qeyb ka noqdaan usoo halgamayay in lagu sheego argagixiso waxay ahayd laba eray laba arrimood oo aada iyo aada aniga iiga nixiyey wakhtigaa oo wixii tabartayda ahayd ee tala ahaydaan ka geystay laakiin cidina ayna iga soo has qaadin ayaa go-aankaa shalay soo baxay farxad weyni geliyey oo dembigii dhacay xukuumadda jirta hadda ay kaga saartay meesha waa ku mahadsan yihiin prime minister iyo xukuumaddiisu intaasaan leeyahay waad mahadsantiin
maamulka deegaanka gubadley ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ka codsaday iskuulla wax lagu baro carruurta si looga badbaadiyo isticmaalka maandooriyaha maxamed daahir degene ayaa warkaasi faahfaahinaya xilli maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya uu wado dadaallo wax looga qabanayo isticmaalka maanduuriyaha ayaa waxaa maamulka deegaanka gubadley ee duleedka magaalada muqdisho ay shaaca ka qaadeen inay wadaan dadaaladaasi qayb ka mid ah oo laga sameynayo deegaanka gubadley ee duleedka magaalada muqdisho gudoomiyaha maamulka deegaanka gubadley cabdulaahi maxamed nuur kaalibey oo la hadlay warbaahinta ayaa waxauu ka codsaday gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish in la horumariyo xarumaha waxbarashada ee deegaanka gubadley si caruurta maliyeed looga weeciyo isticmaalka maanduuriyaha islamarkaasina loogu sahlo barashada iskuulladaasi
mudane guddoomiye annaga waxaan jirnaa waqooyiga magaalada muqdisho waxaan u malaynayaa shabeellada dhexe degmada ugu xigto dhinacan xeebta haddii la yidhaahaan nahay dhinac balcadaa naga saaran dhinacna warshiiq dhinacna hurwaay dhinacna kaaraan afarta degmo shabeellada dhexe gobolka banaadir kaleyihin muqaadaraadka la dagaalanka muqaadaraadka markii aada bilowday ee shaqadii bilaabatay qof walba ee magaalada ku dhex jiray waxay istiri meeshaan baadiyaha ee fooraha waa la aadi karaa waana lagu dhuumo karaa wixii la qabta waa la qabtay wixii fakadana waa nagu soo fakadeen annaguna ma fadhiisane dagaalaan samaynay isbuucyadii shaqadu xagga ka gululeeday nagu soo bureen waxaa si fiican isla wada shaqaynaynay taliyaha qeybta master shee cali goof joogi arrigu waa arri goofeede marka waxaan soo waxaan burburinay oo aan qabanay oo tiifiyadana aan soo dhignay oo la wada arkay sagaal goobood oo dadkii xagga kasoo dumay ah oo ay ka sameeyeen xuduudaha naga dhexeeya balcad iyo annaga xaggayna oo goofaha xaggeeda ay ka sameeyeen oo ay deegaan ka samaysteen gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inay maalin walba dad soomaaliyeed u geeriyoodaan noocyada kala duwan ee maanduuriyaha taasina ay muhiim tahay in dowladda soomaaliyeed iyo maamulka gobolka banaadir oo iskaashanaya ay wax ka qabtaan waxyaabaha dhiman ama ha noqdeen wax xaggiinna ku dhiman ama ha noqdeen wax xaggeenna ku dhiman dhammaanteen aan dadaalno idinkuna dadaalkiina sii wada adinkoo ku mahadsan wixii aada qabateen fahamsanna inaad u qabateen naftiinna iyo danihiin inaguna annaguna waa fahamsannahay waxyaabaha bulshadu ay nooga fadhiyaan waxyaabaha nala ka rabo waa fahamsannahay mana ka gaabin doono insha allahu tacaala waxaa jira caruur soomaaliyeed oo ku dayacan waddooyinka kuwaasi oo isticmaalka maanduuriyaha uu ku batay waxaana maamulka gobolka banaadir laga filayaa isbeddel inuu ku sameeyo carruurtaasi loona helo goobo waxbarasho oo tacliintooda lagu hagaajiyo maamulka gobolka banaadir ayaa wada dadaallo looga hortegayo maanduuriyaha kala duwan islamarkaasina lagu daryeelayo dadka ku howlan isticmaalka maanduuriyahaasi iyadoo dowladdu ay sheegtay in tallaabo laga qaadi doono dadka isticmaala iyo kuwa ka ganacsada intaba maxamed daahir degane warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa shir guddoomiyey kulan looga hadlayay amniga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdishakuur cismaan cali ayaa warkaasi inoo soo diray kulankani oo ka dhacay xarunta maamulka gobolka oo ay yeesheen saraakiisha ciidamada qalabsida iyo maamulka gobolka hiiraan ayaa lagaga aanrinsaday sugidda ammaanka magaalada beledweyne oo la filayo inay dhowaan ka dhacaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kulanka ayaa intii socday waxaa lagu lafuguray qaabka ammaanka magaalada beledweyne loo sugayo iyadoona isla gartay in la sameeyo howlgallo ammaanka wax looga qabanayo afhayeenka maamulka gobolka hiiraan liibaan cabdi cumar ayaa markii lasoo gabagabeeyey kulanka la hadlay warbaahinta waxaana ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ka qabsoomay shir looga hadlayay arrimaha amniga shirka waxaa shir guddoomiyey gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeyte cismaan waxaana ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan shirka ayaa inta badan waxaa lagu gorfeeyey sidii loo sii laba jibaari lahaa xasiloonida guud ee magaalada beledweyne loogana hortegi lahaa falalka iyo wax kasta oo qalqal gelin kara ammaanka guud ee magaalada loogana hortegi lahaa loogana feejignaan lahaa kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab waxaa kale oo shirka intii lagu guda jiray lagu gorfeeyey sidii loo dhiirin gelin lahaa ciidamada qalabka sida ee howlgallada iyo weliba dadaalada isdabajooga ah ka wada guud ahaan gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeyte cismaan ayaa saraakiisha ciidamada qalabka sida ku booriyey kulana dardaarmay inay sii laba jibaaraan dadaalada lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada maadaama magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ay qayb ka tahay magaalooyinka martingelin doonto doorashada shirka ayaa inta badan waxaa lagu gorfeeyey sidii loo laba jibaari lahaa xasiloonida waxaa sidoo kale warbixin looga dhageystay shirka intii lagu guda jiray saraakiisha ciidamada booliiska nabad sugidda iyo militariga kuwaasoo guud ahaanba laysla qaatay in la ilaaliyo xasiloonida guud ee magaalada loogana waantoobo falalka iyo wax walba oo liddu ku ah ammaanka guud shirka muhiimadiisa intaas ayuu ahaa waa mahadsantihiin bahda saxaafadda magaalada beledweyne waxaa lagu dooran doonaa shan iyo labaatan kursi oo ka mid ah wadanayaasha baarlamaanka golaha shacabka iyadoona uu diyaargarowgeeda laga dareemayo magaalada beledweyne cabdishakuur ismaan cali warbaahinta qaranka beledweyne
wasiirka caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo agaasimaha hay-adda e c f ayaa ka wada hadlay tayeenta adeegyada caafimaadka deegaanada koonfur galbeed siraaji sheekh saaq ayaa warkaasi inoo soo diray
kulankan oo ahaa mid looga hadlayay daadejinta iyo horumarinta adeegyada caafimaadka iyo qorshayaasha sanadka cusub ee dhanka caafimaadka ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane maxamed cusmaan jiido waxa uu la qaatay madaha ka socotay hay-adda a c f oo iyadu ka mid ah hay-adaha wasaaradda caafimaadka kala shaqeeya bixinta adeegyada caafimaadka xaaji macalin nuur oo ah agaasimaha afrika ee heedda a c f iyo axmed khaliif oo isna ah agaasimaha a c f ee soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed kusoo booqday xafiiskiisa iyagoona ka wada hadlay dardargelinta howlaha caafimaadka iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta hay-adda iyo wasaaradda wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed mudane maxamed cusmaan jiidow ayaa hay-adda a c f iyo madaxdeedaba ku ammaanay sida daahfurnaanta leh ee wasaaradda ay ugula shaqeeyaan bixinta adeegyo caafimaad oo bulshada ay ku qanci karaan waxaana wasiirka uu ballan qaaday ka wasaarad ahaan in mar walba ay u fududeyn doonaan hay-adda a c f mashaariic kasta oo lagu horumarinayo deegaanada koonfur galbeed ee dhanka caafimaadka ah kulanka oo muddo socday ayaa markii uu soo cidlaaday waxaa warfidyaenka la hadlay islamarkaasina u faahfaahiyey waxyaabihii wasiirka iyo madaxda ka socotay hay-adda i c f ay ka wada hadleen cabdiqaadir maxamed xasan oo ka mid ah howlwadeenada wasaaradda wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed way la kulantay hay-adda a c f hay-adda a c f wasaaradda caafimaadka way leetaa partnership oo muddo eedan dheer wayb waa hay-adaha la howlgalow ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeedu waxyaabaha geeka kulunka kula hadali way ku mid ahayay dardargelinta adeegyadii caafimaad oo wasaaradda caafimaadka iyo a c f ku wada shaqeeyeen xoojinta xiriirka ku dhexeeya wasaaradda caafimaadka iyo a c f iyo qorsheynta sanadka cusub oo lamadakulabaatainlamada iyo lamadakulabaatainsadiida balaanada un qorshaysan wasaaradda caafimaadka iyo wasaarad a c f marka kulankan way muhiim ahaaye meeha ku qeyb galay agaasimaha guud oo hay-adda a c f soomaaliya masar axmed iyo way kalaha ku qeyb galay regional directorga oo a c f oo africa saasoo kale way ku qeyb galay oo qaabilsanaha hay-adda a c f ee gobolka koonfur galbeed guud ahaan marka way ku wada hadalnaya xoojinta mashaariicdii wasaaradda caafimaadka iyo iyo a c f islwadeen waxyaabaha kale oo laku wada hadalay way ku mid ahayayha qorshayaasha degsan lamada si la dardargeli lahay baahinta adeega caafimaadka marka way rajeeyaane iyadoo la iskula kaaladaw bixintan adeega caafimaadka iyo strategic developmentiga oo laku wada hadalow wasaaradda caafimaadka iyo iyo a c f insha allahu tacaala improvement of ay le ku rajeeyaan warbaahinta qaranka
tababar lagu baranayay dhowrista mashaariicda ka dhexaysa bulshada ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada galinsoor cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkaasi inoo soo diray
tababarkan oo socday muddo dhowr maalmood ah islamarkaana intuu socdeen lagu baranaya sida bulshadu ay isaga kaashan karaan ilaasashada mashaariicda horumarineed ee laga hirgelinaya deegaankooda gaar ahaana mashruuca hirgelinta layrarka ku shaqeeya leeska cadceedda oo laga hirgeliyay deegaanka galinsoor kaas ay taabagelintiisa gacan ka geysteen dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug iyo dowladda norway ayaa loo soo gabagabeeyey xubno ka tirsan bulshada qaybahooda kala duwan ee reer galinsoor qaar ka mid a ka qaybgalayaashii tababarkan ayaa ka hadlay ahmiyadda uu tababarkani u lahaa iyo sida ay ahmiyad ugu leedahay layrarka laga hirgeliyey magaalada galinsoor markii ugu horreysay waxaan aragnay in ay layskuna anfacayo magaalada dhammaan layrka jidka iyo dukaamada iyo socodka iyo ilaalinta iyo ganacsiga intaba
anigoo ajaaca maxamuud cali oo ah dadka ka tirsan dadka deegaanka degan galinsoor ahna guddiga xibno ka mida siminaarka qaadanayey iftiinka ilayska naloo sameeyey ee baalayaasha ee ay keeneen dad mutadawiciina iyo dowladda norweyd ay soo dhiibtay ayaa waxaan ku sameynayna kormeer waxaanan ugu diirsannay si aad iyo aad ah meel mugdiya iyo meel oo mugdiya iyo meel iftiinana inaysan iskuma ahayn dadkao dhan baa garanaya qof yar iyo qof weyn meeshaan waxay ahayd markii hore meel madow hamiinkii markii la marayo waa la baqi jiray haddeerna waa dhiic at night waa afar iyo labaatanka saac siday maalintii tahay bay hamiinkiina tahay magaalada gudaheedu iyadoo ay saas tahay baa waxaa dhiman magaalada jidadkeedii kale meelaha bloblationka iskuulka isbitaallada saldhigga aagaha caafimaadka xaafadaha gudoomiyaha magaalada galinsoor xirsi muuse maxamuud ayaa isna xusay loo daahfuray dadweynaha reer galinsoor qayb ka mid ah in in loo sheego soolarkaas in loo keenay ayaga oo ayagu ay leeyihiin oo aysan cid kale lahayn oo loo baahan yahay inay ayagu ilaashadaan maadaama ayaga la guddoonsiiyey ee badqabkiisa iyo ilaalintiisa waxaan kaloo u mahad celinaynaa dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug dowladda norway oo iyadu bixisay dhaqaalihii soolarkan oo deeq oo deeqdaas iyadu dhiibtay intaba waa u mahad celinaynaa ee dadweynaha reer galmudugna ama guddigan guddigii loo qabtay soolarka oo dhowrka qof ahaa guddigan laga qabtay ayaga waxaa looga baahan yahay hawshii shaqadii loo xilsaaray oo ah ka warqabka soolarkaas inay iska xilsaaraan maadaama ay tahay wax dan guuda oo degmada ay iska leedahay ayaguna ay yihiin dadkii degmada u dhashay ama deganaa
cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo halka warkaasi kala socotaana waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka ciidamada burkina faso ayaa xiray madaxweynihii dalkaasi qaar ka mida warbaahinta caalamka ayaa xaqiijiyey in ciidamada dalka burkina faso xireen madaxweynihii dalkaasi diblomaasiyiin iyo mas-uuliyiin amni ayaa royters u sheegay in madaxweynaha lagu xiray xero ciidan shalay iyo subaxnimadii maanta waxaa ka dhacay meelo u dhow madaxtooyada dalkaasi israsaaseyn inkastoo markii dambe dowladdu sheegtay inaysan jirin wax afgembi ah toddobaadkii hore xukuumadda dalka burkina faso ayaa sheegtay in la xiray dhowr askari oo lagu soo eedeeyey inay afgembi samay rabeen guud ahaan dhegeystayaal waa naga inta warkii habeen aad kala socoteen reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya warka waxaa idiin soo saaray idiinla warramayey anigoo ah maxamed cabdulaahi rooble sidaas iyo ammaane allah